العز ينبع من شذا الآيات فاقرأ لترقى عالي الدرجات فيها مان الروح فيها راحة وبها تطيب دقائق الخلوات في جنة القرآن يسمو خافقي وتضيء فيه لوامع البسمات مع صحبة الذكر العظيم تألقت روحي ونور الله يغمر ذاتي socdaal qaatay laba toddobaad oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose marka aan faahfaahin ka bixiyo socdaalkeena shaqo waxa uu ku salaysnaa xaaladda waxbarashada degmooyinka wilaayada راحة وبها تطيب دقائق socdaalkeena shaqo oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga shabeellaha hoose degmada ugu horeysay aan ku howlgalno waxaa ka mid ahayd degmada baraawe deegaanka sablaale howshayna shaqo waxaa nagu wehelinayay mas-uulka maktabka tarbiya wa tacliim wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo guddiyo kormeerayaa oo ka socday maktabka dhexe tarbiya wa tacliim kuwaas oo bixinayay dowraad iyo musaabaqo ay u qabanayeen ardayda dhigata iskuullada kuna baxayo muqararka xarakada ay qortay ردت الأنس ردت الآيه فالعز ينبع من شذا kormeerayaashii ka socday maktabka tarbiya wa tacliim waxay dooro u qabteen ardayda iskuullada deegaanka sablaale iyo madaariista qur-aanka kulanka labaad ee guddiga ka socday maktabka tarbiya wa tacliim ay la yeesheen waalidiinta caruurta xaaladda waxbarasho sidii loo ballaarin lahaa ayayna ka wada shireen mid ka mid ah waalidiinta oo kulankaasi nooga waramay waa kan Ee, magacayga waa mahad axmed qaasim ee, maktabka tarbiyat tacliim ee, wilaayata Sh- shabeellada hoose wayna soo booqdeen waxayna yimaadeen deegaanka sablaale iyagoo u yimid hadaf ah sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada caruurta deegaankan sidii loo heli lahaa waxbarasho tayaysan sidii loo heli lahaa waxbarasho musalsal ah oo sha- maaragtay dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsi sare arrimahaasay u socdeen ee, madaxda maktab ee, maktab tarbiyat wa tacliim ee gobolka waxayna nagala hadleen sidii aanu maaragtay wax ugala qaban lahayn ardaydayana aan wax u bari lahayn kulanka saddexaad guddiga ka socday maktabka waxay dooro u qabteen macalimiinta deegaanka sablaale dowrada kadib waxaan wax ka weydiinay macalimiintii dowrada loo qabtay waxyaabaha ay ku qaateen dowradani cabdulaahi mukhtaar cabdulaahi dowladaasi waxaa waaye dee faa'iidooyin badan bay- dhowr xisas ayaanu qaadanay dhowr duruus ayaanu qaadanay ee, darsi haddeero ee, lanoo bixiyo waxa uu ahaa kayfa takuunu mucaliman naajixan ee, darsigaasiba ka mid ahaa sidoo kale ee, fadlul cilmi camal ee, waa lanoo daraasiyey ee, xi- xisad bay ahayd ayaduna sidoo kale ee, durqu tadriis baa waxaa lanooga akhriyey alxamdulilaahi dooro isku dheelitiran bay ahayd dowrada macalimiinta kadib galabtii afarta galabnimo waxaa la qabtay tartankii musaabaqada oo ay ku tartamayeen ardayda dhigata iskuulka sablaale oo kala ah wiilasha oo ku tartamayay majmuucada cumar binu khadaab iyo hablaha iyagana ay ku tartamayeen majmuucada umasalama maa huwa tawxiid عبد الرحمن عثمان التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات su-aashan hadday sax tahay haddii kale waxaan u dhiibayaa guddiga tasiixiga bismillaah su-aasha jawaabteeda waa sax inshaalla su jawaabteeda waa mid sax ah
isla maadada culuumka ayaan ku guda jirnaa su-aasha xigta waxaa iskale gabdhaha waxayna tahay sida tan ee, maa hiya cumuudulfaqaari wa kam yatakawanu cadaduhu cumuudulfaqaari maxaa la yidhahdaa tiradeena maxay ka kooban tahay lafdhabar sida loo yaqaan anigoo ah deeqdaas su-aasha jawaabteeda waxay tahay yatasilu bacduhaa bibacdin alaaa waalaaiina fuqra jawaabtu hadday sax tahay haddii kale waxaan ku wareejinayaa guddiga tasxiixiga su-aasha jawaabteeda waa sax
howlgalkeena shaqo oo ku soo gabagabooway musaabaqadii ay ku tartamayeen wiilasha iyo gabdhaha guushuna waxay racaday gabdhaha guddiga oo ku dhawaaqay natiijada waxay heleen afar iyo toban darajo halka ay heleen majmuucatu umusalama shan iyo toban darajo sidaas awgeed ee galabta guusha waxaa- waxay raacday majmuucatu umusalama gabdhaha waxay ku guulaysteen lacag shilin soomaali oo dhan ilaaha barakeeye shan boqoloo kun wax kale maa la jira sugaan fiiriye ma wax kale ma la jiraan shan boqoloo kun waxaan rabnaa marka gabadha amiiradooda inay soo baxdo jaa'isada inay guddoontaa la rabaa shanta boqol insha allahu tacaala kulkii musaabaqada sablaale uu dhammaaday waxaan gaarnay degmada kurtunwaarey iyada oona halkaasina ay ka dhacday dowraad loo qabtay ardayda macalimiinta iyo kulankii waalidiinta راحة وبها تطيب